wa waa mahadsan tahay iidle dadkana dhegaysanayana waa waan waan soo dhaweynaya waa mahadsan yihiin heshiiskaasi inuu heshiis aad loo muhim u ahaayo oo wakti loo baahan yahay yimid ayuu ahaa waxaynu muujinaynaa maogtahay soomaalidu haddii ay isu timaado inay wax ku heshiin karto inkastoo caadadeennu ay tahay in wixii lagu heshiiyo haddana ama aan ka baxno ama aan fulin weyno hadhoweytana aan gadaal iska qaqabsano marka annaga bulsho rayid ahaan waa soo dhaweyneynaa si taxadar leh ayaan usoo dhaweyneynaa marka laga fiiriyo caadadaas hore oo siyaasiyiinta soomaaliyeed ay waxay ku heshiiyaan aysan goynin laakiin heshiis ahaan waan soo dhaweyneynaa aada buu muhiim ugu ahaa nabadda soomaaliya
intaan heshiiska dhicin waxaad qabteen welwel badan bal welwelkaas muxuu ahaa
de inta heshiisku uusan dhicinin welwel badanna waan qabnay dadaal badanna waan gelinay in muxuu aha dhinacyadu ay wada hadlaan muddo dheerna waanu miidiyaha iyo muxuu ahay madaxda siyaasiyiinta dhinacyadeeda kala duwanna waan kala hadlaynay in ay howlaha hadda laysku maandhaafsan yahay ay yihiin howlo fudud oo arrimo fudud oo maaragtay haddii laysaga yimaado aan weligayaba rajo ka qabna in laga heshiinayo marka welwelku wuxuu ahaa in muxuu ahay fowdu ay bilaabato dad badan ay dhibaata soo gaarto ama dhimasho ama dhaawac ay soo gaarto dadna ay qaxaan oo magaalada ka qaxaan rajadii iyo yididiiladii dadka soomaaliyeed ay waddankooda ku dhisanayeenna dhaawac uu gaaro welwel noocaasa ayaan qabnay waayo hadda waxa socdaahi wax siyaasiyiintu ay dhiseen ma aha waxa weeyaan wax dadku ay dhisteen waayo dhinac walba markaa fiirido waxbarashada fiirido caafimaadka fiirido adeegyada guud oo dhan aad fiirido waxa weeyaan waa wax dadku ay samaysteen marka annagoo taas tixgelinayna ayaan waxaan ka digaynay in muxuu ahay fawda ay dhacdo oo qolo walbana aan lahayn dee fawdadu hadday dhacdo mas-uuliyadda qaybta ugu weynaad qaadanaysaan waana la diiwaan gelinayaa oo arrintu sidii hore ma noqon doonto marka welwel weyn ayaan qabnay welwelkaasina waxa weeyaan weli hadda nagama bixin waxa weeyaan maalmo in la nasto waa suurtagal haddii la fulin waayo heshiiska marka waxaanu ugu baaqaynaa dowladda federaalka iyo musharaxiintaba in la amba qaado in heshiiskaasi la hirgeliyo heshiiska in la hirgeliyo doorasho dhaqsa la aado muxuu ahay xukunka nabad lagula kala wareego annagu halkaas ayaynu diiradda saaraynaa maaragta waa gartay waxaa la magacaabay guddi laba dhinaca oo la sheegay inay soo baarayaan wixii dhacay sagaal iyo tobankii februaayo rajada aad ka qabtaan guddigaas intee la egta
guddigu waa waa farsamo waaye guddigaasi wuxuu soo ka doodayaa falanqeynayaa talooyin ka soo saaraya wixii lagu heshiiyey sidii loo fulin lahaa laakiin guddigaasi guddigii fulin lahaa maaha waxaanu soo jeedinaynaa waxa weeyaan madaxda dowladda federaalka ahi inay mas-uuliyadooda qaataan muxuu ahay wixii lagu heshiiyey fulintoodana ay fududeeyaan wixii iyaga ku xiran sidoo kaletana musharaxiinta waxaan ka rabnaa inay inay fuliyaan shacbiga soomaaliyeedna aysan siyaasiyiinta u daynin talada ee ay kula dhegaan oo ay la qabsadaan oo yidhaahdaan sidaanan annaga waxu rabnaa sidaanna waxba uma rabno yacni shacabku intaasay leeyihiin waa inay sheegaan siday wax u rabaan siyaabaha aysan waxu rabin ee noloshooda qarribaya ama fawdaynayana ay ka digaan oo halkaasi dadku uu yeesho cod ayaan ayaa soo jeedinaynaa waa gartay iiga hore marka haddii la gaaro heshiis oo welkii intiisii badnaa hadda dhammaaday doorkiina bulshada reedka muxuu yahay
annaga horta sida iyadaba waxa weeyaan wixii wanaagsanna waan taageernaa wixii dhaliil ku jirtana waanu sheegnaa waxaa intaas sii dheer howlaha aan annagu si gaara u qabanayno oo hay-ad hay-ad ama bulsho rayid ahaan aan u qabanayno marka yacni annagu sharcina ma dejino sharcina ma fulino laakiin waxaanu u ololeynaa in sharciga la raaco cid waliba aysan sharciga ka weyneyn darajo kasta ha lahaato dalka iyo dantiisana laga shaqeeyo oo danaha gaarka ah ee maaragta inta badan aad loogu mashquulsan yahay dib loo dhigo ama la waafajiyo ee danaha guud waxa aan ka wada shaqaynaynaa dhammaan ten waxa weeyaan madaxda dowladda maamul goboleedyada ganacsatada dadka mucaaradka ku ah dowladda ama araa ka duwan qaba sida dowladda wax u maamulaydo dhammaanteen waa waxaan ka shaqaynaynaa waa dan guud waayo dadkan soomaaliyeed way ka hareen dadkii deriskooda ahaa ee asaagooda ahaa marka in dhaqso loo gaarsiiyo ayaan ayaan rabnaa waxaanan dalbaynaa madax xilkaas ka bixi kartaa inay inay inay timaado oo doorashada soo socotaa ay ka duwanaato doorashooyinkii ama xulashooyinkii hore qof dadka wax u qaban kara soomaalida mateli kara muxuu ahay aqoon iyo iyo waayo aragnimo u leh hawsha uu qabanayo mujtamacana sumcad ku dhexle in la doorto inaan la dooran qof dambiil lacaga wata
waa gartay maxaad kaga jawaabaysaa sirc oo su-aasha odhanaysa bulshada reedku waxay ahayd pressure group ama cadaadis waxay saaraan dowladda iyo dhinacyada siyaasadda isku haya dad badan baa qaba inaad arrintaa ka gaabiseen sababtan waxay tahay qolo walba waxay daliishataa waxay tahay bulshada reedkaan la kulannay waa isla meel dhignay qolada kala dhibaatada wadda su-aasha waxaan kaga jawaabaysa inaad ka gaabiseen cadaadiskii aad ku heheli lahaydeen siyaasiyiintan ee siyaasad
wallahi way way dhici kartaa horta nolosha bini aadamka waxay tahay marna waa kor marna waa hoos waa caadi waxa weeyaan nolosha marka dadkaas noloshaas qaanuunkaas nolosha ayaa badanaa lagu wada shaqeeyaa bulshada rayidka ahina ay ku shaqeydaa laakiin anigu dhinac kale ayaan u dhigi lahaa waxa weeyaan dadka siyaasadda ku hardamaya ayaan cidna door u ogolayn dhibaatadu meeshaasay ka timid baan dhihi lahaa annagu waad og tahay dhuusamareeb waanu tagnay madaxda oo dhan waanu la kulanay waxaw halkan waan kula kulanay badankood halkan waan kula kulanay cid aanaan u tegin labo saddex jeer afar jeer ma ay jirto marka aniga waxay ila tahay bulshada rayidka way gaabin kartaa waayo way baahday hadda oo waxa weeyaan shan maamul goboleed iyo gobolka banaadir ayay joogtaa waadna og tahay oo muxuu ahay maamul walbaahiba si gaara ayuu wax u arkaa si gaara ayuu u shaqeeyaa si gaara ayuu maaragta bulshada rayidka ula macaamilaa horta taasi way jirtaa waa arrin soo korortay arrinta labaad ee soo korortay waxa waaye waxaa yimaadeen madax aan cidnaba wax u ogolaynba iyagu aan wax isu ogolayn iska dhaaf cid kaloo banaanka ka joogtay marka dhaliiluhu halkaasay ka yimaadeen aan le aan leeyahay maaragta laakiin waxa weeyaan wixii loo ka bilowda sanadkii hore bilowgiisii ama muxuu ahay april may may wixii ka bilowday waxa weeyaan si xooga ayay bulshada rayidka u shaqaynayday waxayna leedahay guddi oo isku dhafan oo muxuu ahay shanta maamul goboleed iyo gobolka banaadir ka kooban oo wax allaale wixii muxuu ahaa aan isleenahay ummadda way dhibayaan ka wada tashada kana hadla madaxdana gaarsiiya
waa gartay fariintaada maxay tahay taaka marka talada dadka ayaa iska leh madaxduna way gooysaa marka madaxda soomaaliyeed waa inay xasuusataa fursad qaaliya ayay hadda haystaan oo ay muxuu ahay mujtamaca soomaaliyeed horumarkiisa tala wanaagsan ay ku biirin karaan horay u reexi karaan hadday taas ka baabsadaanna waxay gelayaan liiska madow oo dadka soomaaliyeed yacni horumarkiisa muxuu ahay carqaladeeyey xumeeyey kaalintoodii ka gabay bay noqonayaan marka waxaan madaxda ugu baaqayaa inay fursadaas ay hadda haystaan ka faa'iidaystaan u fiiri toddoba qofood sideed qofoodaa talada soomaaliya maanta ka go'da toddobadaa marka taasi waxa weeyaan mas-uuliyad weyn bay saaraydaa dadkaas dhinaca kalena shacbiga soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa intaan meel iska dhigno qabyaaladda iyo waxyaabaha aan ku kala duwannahay waxyaabahaan isaga mid ka nahay inaynu mar walbaba aan soo hormarino oo aan ku dadaalno inaan asaageyn maaragtay aan muxuuha higsano waan ka harnay yani etoobiya way naga horreydaa jabuuti way naga horreydaa muxuuha eto kenya way naga horreydaa gobolka ka waxay kasii shisheeyaan iska badaada waayo dad col isu ah horumar ma samayn karaan marka aan heshiino waddankaygana aan dib u dhisano annagoo wada jirna madax iyo mijaba aada umadsanta aada umadsanta gudoomiye thank you adigaa madan